waan salaamayaa dhammaantiin waana ka mahadnaqayaa soo dhaweynta guddoomiyuhu ugu horeeyo guddoonka ugu horeeyo maanta waxaan ka nimid magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya oo aanu uga nimid shirkii wadaxaajoodka madasha qaranka madaxda dalka ee lagaga hadlaayey lagaga hadlaayey geedi socodka dhammaystirka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban muhiimadda shirku wuxuu ahaa sidii loo soo afmeeri lahaa loo soo gebagabeyn lahaa qaabkii iyo modalitiskii lagu lagu geli ahaa doorashada iyo waxyaabaha ka dhimana oo xasaasiga aha runtii in la isla meeldhogo ayay ahayd shirku waxaan rajeynayaa boqolkiiba sagaashan in iyo in ka badan barnaamijka doorashada hadda uu diyaar yahay waxaa laga wada hadlayey qaabka doorashada waxaa laga wada hadlayey qoondada dumarka waxaa laga wada hadlayey aqalka sare waxaa laga wada hadlayey dhaqaalihii lagu bixin lahaa doorashada iyo meelaha ay ka dhici lahaydeen iyo amnigii si amnigan doorashada u dhacdo howlahaasoo dhani runtii isafgarad buuxa ayaa laga gaaray inta badan waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan iyo shan wixii dhammaanna kulley waa iska dhamaystirmi doonaan laakiin waxaan rajaynaynaa in shacab weynaha soomaaliyeed iyo shacab weynaha puntland gaar ahaanba ay hadda diyaar u yihiin in doorashadaasi dhacdo inay si wanaagsan u dhacdo inay si amni oo salmiya u dhacdo in si dimuqraadiyad ah oo aan dhib lahayn oon shiddo u keenin puntland ay u dhacdo insha allah ayaa rajeynaya waxaa hadda gallaaba waxaa weeye waa waaweye qaybtiina implementation wax la yidhaahdo hirgelintii mashruuca doorashada wixii laga soo hadlaya waxay ahayd wadahadalkii iyo wadaxaajoodkii iyo siyaasadda iyo qaabkii hadda waxaa loo gudbaya waxaa weeye sidii ergadii loosoo dhamaystiri lahaa wakti dhow sidii doorashada u dhici lahayd si markaasi aan rajaynayo insha allahu sanadka dhammaadkiisa in doorasho dalka ay ka dhacdo madaxdii qaranka la doorto baarlamaanka dalka la doorto madaxdaas qaranka iyo baarlamaankaa soo socdaan rajeynayno inay noqdaan kuwa wax badan ka bedela dalka iyo siyaasaddiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisaba sababto waxaa weeye qaabkada doorashada ay u dhacaysa waxaan rajeynaynaa inay soo baxaan dad wanaagsan oo rabitaan shacbiyad leh oo dadka shacbiga ah ay soo doortaan sababto waxaa dooranaya odaymaa waa ergo marka waxaan rajeynayaa xildhibaanada soo bixi doonaan inay ka duwanaan doonaan kuwii hore madaxda la dooran doonaana ay noqdaan madax insha allahu dalka u horseeda horumar iyo wadajir iyo midnabo aadaad waa mahadsantihin nuur madaxweyne dad ka tirsan ama xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya xubno wasiiraan ku jiraan maanta shir jiraad waxay ku qabteen magaalada muqdisho xubnahaas oo deegaan ahaan kasoo jeeday maamulka somalilan waxay tilmaameen in puntland ay tahay laba gobol iyo bal suurtagalna aysan hayn in qoondada intaa laga hesho dowladda puntland arrinkaas maxay uga jawabaysaa hadda horta waxay yidhaahdeen ma dhegaysan laakiin hadda nin xamar jooga puntland iyo xawaasheeda iyo goboladeeda kama tarjumi karo kamana hadli karo waan garanaynaa nimanka meesha ka hadlaya oo marna qabiil u hadlaya marna somalilan baan nahay leh marna dil waqooyi baan nahay leh marka ayagaa soo fijin doona ila tahay waxaa ula jeedaa marka umalaymayo inay puntland iyo dowladeeda iyo dhulkeeda niman ka tarjumi karo ka warrami kara yihiin